bsm اllaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam أbu ciisa التirmidiy رaximh اllah taعalى xadaثna mxmud بن غylan qala xadaثna أbu أsamة عn هisham بn curwة qala أخbarnii أbي عn caaئiشhaةa qاlat xadiidkan uu soo kaxeeyey sanadkan oo usoo kaxeynaya waa xadiidu lefki suuratu nuur tafsiirkeedana calaaqada uu la leeyahay waa iska waadix oo aayaadka ifkiga suuratu nuur ayay ku jiraan in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum laga bilaabo can caaishata qaalat lamaa dukira min sha'ni aladii dukir lamaa dukira markii la sheegay min sha'nii aniga sha'nigayga xaalow ka ahaaday alladii kii dukira la sheegay wamaa calimtu bihi ma aanan ogaanin oo ma aanan ogeyn qaama rasuulu llahi sal l slam nebigii baa kacay fiya aniga sha'nigayga ayuu la kacay khatiiban isagoo qudbaynayo fatashahada waa ashhaatay waxamid allaha alla ayuu ammaanay yacnii fatashahada khudbadii baa waxaa ku jirto ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu sidaasuu yidhi waxamid allaha allou ammaanay waahnaa calayhi waa faalleeyey bimaa ayuu ku ammaanay huwa ahluhu alla uu ahl u yahay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib ashiiruu calaya ila taliya oo korkayga ishaara fii unaasin dad yacnii sha'nigooda yacni i ishaara oo igala taliya abanuu ahlii ehelkayga tuhmay abana ya'bunu waya'banu ayb oo min baabi darabana waa ku timaadaa oo min baabi qatalana waa ku timaadaa ayb abana ya'bunu ow ya'banu min alabani aban ayuu ku imaanayaa marka masderkiisa wahuwa tuhmatu tuhmadaa loo jeedaa marka dad ila taliya shanigooda yacnii i ishaara abanuu ahlii ehelkaygii tuhmay waxuun markaa ku tuhmay wallaahi ilaahan ku dhaartay maa calimtu ma ogi calaa ahlii ehelkayga min suu-in wax xumay a kuma ogi qadu hadda ka hor kuma aanan ogaan ogeyn wa abanuu waxay tuhmeen oy ku tuhmeen biman axad qof wallaahi baan ku dhaartay maa calimtu calayhi kuma ogi korkiisa min suu-in xumi qadu hadda ka hor walaa dakhala beytii gurigaygana ma gelin qadu hadda ka hor ilaa wa ana xaadirun anoo joogo unbuu gurigayga soo gelay walaa qibtu ma maqnaanin fii safarin safar dhexdii ilaa qaaba maci waa ila maqnaan jiray yacnii nin markaa safarada jihaadka iyana ii raaco ayuu ahaa ehelkaygana aan usoo gelin ilaa aniga oo joogo oo gurigayga joogo xaadira ma ahani ninkaana marka waa safwaan bnu mucatal ayb faqaama sacdu bnu mucaadin baa kacay faqaala wuxuu yidhi iidan lii yaa rasuula allah rasuul allow ii idin an adriba acnaaqahum kuwa inaan qoorta ka jaro oo yacnii luqumahooda inaan gooyo io fasax meeshaan marka ishkaal baa ku jiro sacd bnu mucaad wuxuu dhintay sanadii shanaadou dhintay oo qaswat lkhandaq markay dhacday kabacdiba waa waa kii dhintay qisatulifkina sanadii lixaad waayo sida jumhuurku u badan yihiin sidey ku dhacaysaa marka in isagoo sanadkii shanaad dhintay sanadii lixaad hadalkan inuu yidhaahdo sanadii lixaad inuu markaa hadalkan yidhaahdo ma dhici karto hadduu sanadii shanaad dhintay meeshaas marka culimada waxay yidhaahdaan ishkaalkaas laba jawaabba waa ka bixiyaan oo jawaab waxa ay tahay ifkiga dhiciddiisa khilaaf ka taaganya sanadkii uu dhacay qisatul ifki goormay dhacday bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin sanadii afaraaday dhacday ayb marka wuxuu leeyahay jawaab taas weeyaan oo in la yidhaahdo qisatul ifkigaa khilaaf ka joogaa qaar ahlucilmiga bukhaarina sida uu ku tegay waaba inay dhacday sanadkii afaraad meelaha inuu dhacay binaan calaa dalika marka faqaama sacdu bnu mucaad waa waa sax markaas ishkaal ma leh calaa qowli اljumhuur haddii aan ku soconnona sacdu bnu mucaad waa wahmi in halkan lagu sheego oo meeshaa marka faqaama sacdu bnu mucaad uu yidhi raawiga marka ayaa wahmi ku sameeyey waana qalad ayb ibnu ibnu kahiirna isaga laftiisa waxaad moodaa inuu dhinacaastaa u iilanayo ayb ayb wa qaama rajulu nin ayaa kacay min alkhasraji reer khasraj ah waa sacdu bnu cubaada ninkaase wa kaanat ummu xasaana wa kaanat waxay ahayd ummu xasaana bni haabitin min rahdi dalika arajul ninkaa qoladiisay ahayd yacnii xasan bnu haabit hooyadii ninkaa kacay oo sacdu bnu cubaada qoladiisay ahayd oo waaba ilmo adeeriy waxsaasay ahayn ama walaalo fa qaala wuxuu yidhi ninkii sacdu bnu cubaada waaye kadabta been baad sheegtay amaa wallaahi baan ku dhaartee an low kaanuu hadday ahaan lahaayeen min al owsi ows qoladaad adiga ka dhalatee reer ows hadday ahaan lahaayeen maa axbabta ma jeclaysateen an tudraba acnaaquhum luquntooda in la garaaco yani hadday qoladaadu ahaa lahayn in la laayo ma ogolaateen ayb caaisha radi allahu canha waxay tihi ninkaa wa kaana rajulan saalixan sacd bnu cubaada nin saalixoo fiican buu ahaa laakiin qad akhadathu lxamiyatu xoogaa waxaa qabatay dhiilo iyo xoogaa hiillaa qabatay bani aadan uu yahay dabcan macsuum ma aha laakiin iyagu markay waxaasoo kale ku dhacaan horey kasoo laabanaya ayb xataa kaada ilaa uu ku dhowaaday an yakuuna inuu ahaado uu dhaco an yaqaca yacni inuu dhaco bayna alowsi waalkhasraj ows iyo khasraj dhexdooda sharun inay ka dhacdo ayb fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wamaa calimtu bihi mana ogi yani yani wamaa calimtu bihi ay bimaa jaraa fi lmasjidi masjidka waxa ka dhacay ma ogi ayb sidaasay leedahay markaa caaisha falamaa kaana masaa'u dalika alyawmi maalinkaa galabkeedu marku ahaa kharajtu libacdi xaajatii xaajadeyda wax ka midaan u baxay wa macii umu misdaxin umu misdax ayaa ila socotay facaharad way hantaaturootay oo yacnii waa kuftay fa qaalat waxay tihi tacisa misdaxun misdax baa halaagsamay faqultu lahaa waxaan ku idhi aya ay ummi saas muu idiin dhigaya ay saasaa fiican aya ou dhiga aniga ay ummi hooyoy tasubbiina atasubbiina ma waxaad caynaysaa ibnaki wiilkaaga bacdi riwaayaat marka waqad shahida badran bay tiri isagoo bederna xaadiray miyaad wax ka sheegaysaa fasakatat way aamustay uma catharat ithaaniya mar labaad bay hantaaturootay faqaalat waxay tihi tacisa misdaxun faqultu lahaa ay um tasubbiina bnaki fasakatat uma catarat athaalihata faqaalat tacisa misdaxun fantahartuhaa waan hororay oo markaa yacnii waan canaantay faqultu lahaa waxaan ku idhi ay ummi tasubbiina bnaki inankaagii miyaad caynaysaa faqaalat wallaahi baan ku dhaartay maa asubuhu ma caynayo ilaa fiiki adiga dartaa un baan u caynayaa faqultu waxaan idhi fii ayi shanii shanigayga kee ahood dhex aada u caynaysaa dartii qaalat waxay tidhi fabaqarat lii waxay ii dooxday alxadiida sheekadiibay ii dooxday marka oo yacnii asalka baqara waxaa loo isticmaala caloosha qofka marka laga dooxo marka hadalkiibay ii soo quftay waayo marka bannaankay soo dhigtay qultu waxaan idhi waqad kaana haadaa oo ma dhacay kan waqad kaana haadaa waqad waqaca haadaa kan ma dhacay qaalat waxay tihi nacam haa wallaahi baan ku dhaartay laqad rajactu ilaa beytii gurigaygaan u laabtay wakaana aladii kharajtu lahu waxaadna moodaysaa kii aan u baxay lam akhruj inaananba u bixin yacnii xaajadii iyo kaadidii ama saxaradii aan u baxay waxaadma moodaa inaanan u bixinba laa ajidu minhu ma helayo xaggiisa qaliilan wax yar walaa kahiiran iyo wax badan toona wa wucigtu waa la iqandhaysiiyey oo waan xanuunsaday faqultu lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebigan waxaan ku idhi arsilnii ilaa beyti abii aabbahay gurigiisa eeder faarsala maci lgulaama wiilkiibuu ila diray fadakhaltu daara daartii baan galay fawajadtu waxaan arkay uma ruumaana um ruumaan waa hooyadeed fi safli yacnii guriga meeshiisa hoose wa abuu bakrinna fowqa albeyti guriga korkiisa u ahaa yaqra-u isagoo qur-aan iyo akhrinaya fa qaalat waxay tihi ummii hooyaday maa jaa-a biki maxaa ku keenay yaa bunayatu gabadhaydii yarayday qaalat waxay tihi fa akhbartuhaa waan u sheegay wadakartu laha alxadiida sheekadii baan u sheegay faidaa huwa lam yabluq minhaa waaba iyadoo aan soo gaarinba maa balaqa minii wixii aniga i gaarayba oo markaan sheekadii u sheegay dareenka iyo waxa aniga aan dareemayo i gaaray iyada maba gaarinba qaalat waxay tihi yaa bunayatu khafifii calayki fududee adiga dushaada waxaad ku fududaysaa asha'na arrinka fa inahu shanigu wuxuu yahay wallaahi baan ku dhaartee laqalamaa kaanat imra'atun waxaa yarayd haweeney xasnaa-u qurxan yacni wanaagsan cinda rajulin nin agteed agtiis ku sugan yuxibuhaa uu jecel yahay lahaa iyadana ay u sugnaatay oo leh daraa'iru kuwa lala qabo ilaa xasadnahaa way xasdayaan wa qiila fiihaa waxbayna ka dhahayaan shanigeeda ee waxaan wax weyn ha u qaadanine ee haween markaa ninkeediina uu jecel yahay isla markaana wanaagsan oo haween kale lala qabo un weeyaan sha'nigee wax kale ha ka dhiganin fa idaa hiya lam yabluq minhaa waaba iyadoo lam yabluq ma gaarin minhaa iyada xaggeeda maa balaqa minii waxa aniga i gaaray qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi waqad calima bihi abii aabbahay ma ogaaday arrinkan aabbahay ma ogyahay qaalat nacam bay tihi haa qultu waxaan idhi warasuulu llahi sal ll ly slam rasuulkii ma og yahay qaalat nacam haa ayb wastacbartu ilintii ayaa marka dareertay ay jarad damcii ilintaydii baa qubatay fa bakaytu waan ooyey fasamica abuu bakrin sawtii abuu bakar codkaygiibuu maqlay wahuwa fowqa albeyti yaqra-u isagoo guriga dushiisa ku akrinayo fanazala waa soo degay faqaala liummii hooyadaybu wuxuu ku yidhi maa sha'nuhaa xaalkeedu muxuu yahay qaalat waxay tihi balagaha aladii dukira min sha'nihaa waxaa soo gaaray wixii iyada laga sheegay oo sha'nigeeda ah fafaadat caynaahu ishiisii ayaa marka da-day oo waa ilmeeyey abuu bakr radia allahu canhu taana waxay ku tusaysaa dee naxariista abuu bakar ku jirta iyo qofka ilmihiisa iyo ehelkiisa inuu u damqado ayb arrintaa marka iyadu weynida iyo fadliga waxba u dhibi mayso bal wax fiicanba u qaala wuxuu yidhi aqsamtu calayki yaa bunayatu dushaadaan marka dhaar ku marayaa yacni waan dhaaranayaa adaan kugu dhaaranayaa maaha aqsamtu calayki waa biki ma aha ayb yaa bunayatu ilaa raja ilaa rajacti waad laabanaysaa ilaa beytiki gurigaaga yacni waan dhaaranayaa ilaa gurigaagaad u laabanaysaa farajactu waan iska laabtay marka walaqad jaa-a rasuulu llahi sal l slam rasuulkaa yimid ilaa beytii gurigeygii buu yimid fasa'ala canii wuxuu xaggayga ka su-aalay khaadimii khaadimkayga faqaalat waxay tihi khaadimkaasna waa bariira bariira weeyaan marka uu su-aalayaa bariira marka iyadana halkan ishkaal baa ku jiro ishkaalka ku jiraa waxa ay tahay bariira waxay xorowday xoroobideeda kaanat bacda alifki ayay ahayd qisada ifkiga ka gadaale waxa bariiro xoreeyeyna caa-ishaa xoreysay intay gadatay bay hore ka xoreysay ayb marka iyada marka ifkiga qisatul ifki ka gadaale ayayba xorowday hadday marka addoon ahayd waqtigan ifkiga ee iyada lama joogto markaas oo addoon hadday tahay ehelkeedii bay la joogtaa see qaadim iyada ugu noqonaysaa marka mana aynan xoreynin amase markaa weli maynan xoreyninba dadkeedii bay jirtaa meeshaas marka iyadana ishkaal baa ku jira waxaa lagu jawaabay waxaa dhici karto annaha kaanat takhdimu axyaanan inta aan la xoreynin mararka qaar inay intay u timaado xoogaa isaga khidkhidmayn jirtay iyo iyo suurtagal ah wa bi hada ajaaba subkiyu lkabiir yani asubkiyu lkabiir taqiyudiin subki sidaasuu ku jawaabay isaga faqaalat waxay tihi bariira laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa calimtu calayha cayban ceeb kuma ogi korkeeda ilaa annahaa iyadu kaanat tarqudu way seexan jirtay xataa tadkhula ashaatu ilaa rida ay soo gasho fata'kula ay cunto markaa khamiiratahaa aw cajiinahaa cajiinka iyo khamiirka ay samaysatay yaa waxaa ka cunayay rida intay ka seexato intaa un baan ku ogahay wantaharahaa bacdu asxaabihi nebiga asxaabtiisa qaar ka mida ayaa canaanteen oo fa qaala waxa uu yidhi bacdigaasi usduqii rasuula allahi sal ll ly slam war nebiga run u sheeg intay canaanteen war nebiga run u sheeg bay ku dhaheen bariiray dhahayaan gabadhii bay canaananayaan xataa asqatuu lahaa bihi ilaa markaa yacnii ay ku dhaceen iyadii oo ay markaa yacnii caayeen ay sabuuhaa way caayeen wa qaaluu lahaa waxayna ka yi ay ku yidhaahdeen min saqati alkalaam warka midkiisa aan fiicnayn ayay iyada ku yidhaahdeen bimacnaa yacni way caayeen waay ayb meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa gabadha nebigu sal ll ly slam bariira ayuu su-aalayaa marka oo wuxuu leeyahy wax ma ku aragtay iyo wax lamida meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haweenku inay wax tacdiilin karaan wixii iyagu ay ogaan karaan oo kale tacdiil iyo waxaa inay samayn karaan macnahaas oo kalena bukhaari laftiisa xadiidkan kitaabu shahaadaad iyana waa ku keenay isagoo marka meeshan maqsadkiisu uu yahay faqaalat waxay tihi subxaana allah wallaahi baan ku dhaartay maa calimtu calayha kuma ogi iyada ilaa maa yaclamu saa'iqu ninka dahab ka dhalaaliyo waxa uu ka yaqaano calaa tibri dahabi alaxmar dahabka guduudan gabalkiisa waxa uu ka yaqaano yacni waxay ka wadaa ninka dahabka dahabka dhalaaliyo dahabka marka uu dhalaalinayo dahabka guduudanee saafiga muxuu ka yaqaanaa laa yaclamu ilaa safaa'ahu wax kale kama yaqaano dahabkaas nadiifnimadiisa u yaqaanaa marka iyadu waxay leedahay wax kale kama aqaano ilaa gabadhan yacni caa-isha safaageeda iyo wanaaggeeda unbaan aqaanaa ceeb kuma ogi wayna ayb luqada carabiga tacbiirkeedu ya waa aada buu u cajaa'ib badan yahay wallaahi maa calimtu calayha ilaa maa yaclamu saa'iqu midka birta dhalaaliyo ee dahabka dhalaaliyo waxa uu ka garanayo calaa tibri dahabi alaxmari fabalaga almru arrinkii wuxuu gaaray daalika kaagaas alrajula ninka aladi qiila lahu yani ninkii isaga yani aladii qiila la yidhi alifku ifkigii lahu isaga yacni lagu jeediyey ayb waa safwaan bnu mucaal warkiibaa marka waxaa gaaray ninkii lagu tuhmay faqaala wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nasahan wallaahi baan ku dhaartay maa kashaftu ma faydin buu yidhi kanafa unhan dhadig xijaabkeed ma faydin qadu weligay qaalat caa-ishatu caa-isha waxay tidhi faqutila shahiidan ninkaa waa la dilay bay tihi shahiidan fii sabiilillaahi baa lagu dilay taasna marka waxay kutusaysaa de wanaaggiisii nebigiina wanaagu uga marqaati kacay khaatimadiisana fiicnaanay ku dambeysay ninkan ayb qaalat waxay tidhi wa asbaxa abawaaya hooyaday iyo aabbahay way soo waabariisteen cindii agtayday ku waabariisteen falam yazaalaa ma aynan ka zuulin xataa dakhala calaya rasuulu llahi sal l slam nebiga ilaa uu iisoo galay waqad salla alcasra isagoo casirkii tukaday uma dakhala waa soo galay waqad iktanafanii abawaaya iyadoo hooyaday iyo aabbahayna labada dhinac ay iga galeen gaararka ay igaga jiraan can yamiinii midigtayda wa can shimaalii iyo bidixdayda fatashahada الnabiyu sal l slam nebigii waa ashhatay oo khudbadii buu bilaabay faxamid allaha waatnaa calayhi allow ammaanay waa faalleeyey bima huwa ahluhu uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa ka gadaala yaa caaishatu caaishay in kunti qaarafti suu-an xumi haddaad asiibtay ow ama aad kasbatay ow dalamti ama aada dulmi samaysay naftaadii aada dulmisay fatuubii ila llahi ilaahay u toobadkeen meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dee nebiga laftiisu arrinta waa ka qarsoonayd waxba kama oga ilaa waxyiga loogaga sheego nebigu ma ogeyn sala allahu calayhi wasalam waxayna kutuseen nebigu qeybka inaanu ogaan karin kulligiisa yacni mutlaqan qeybka ilaahay unbaa u og intii ilaahay ogeysiiye unbuu nebiga ogaanayay sala allahu calayhi wasalam wa ilaa arrintan oo isaga qoyskiisii ku saabsan buu ogaan lahaa haddii markaa yacnii uu wax kastaa sida ilaahay hadduu u og yahay ayb marka wuxuu yidhi qaalat waxay tidhi faina allaha alle yaqbalu towbata ayuu aqbalayaa can cibaadihi addoommadiisa towbada waa ka aqbalaaya haddaad dembi gasha ilaahay u towbad keen qaalat waxay tidhi waqad jaaءat imra'atun haweeney baa timid min alansaari ansaarta ka mida wahiya jaalisatun bilbaabi waxayna ahayd inay fadhiso albaabka albaabkay fadhisay ma haweeney baa marka soo gelaysay ansaar ahayd oo albaabka fadhisay faqultu waxaan idhi alaa tastaxyii min hadihi اlmar'a miyaadan ka xishoonaynin haweentan an tadkura shay-an inay wax sheegto yani haweentan baa maqlayso warkan aada leedahay inay wax sii sheegto miyaadan ka cabsanaynin fawacada rasuulu llahi sal ly slam nabiga waa wacdiyey faltafattu waxaan milicsaday ilaa abii aabbahay faqultu waxaan yidhi ajibhu u jawaab ayb qaala wuxuu yidhi famaada aquulu maxaan dhahaa abu bakar baa marka caaisha abu bakar bay ku tiri u jawaab rasuulka qaala abu bakr wuxuu yihi famaada aqulu maxaan ku idhaahdaa rasuulka faltafatu ilaa ummii hooyaday baan milicsaday faqultu ajiibiihi nebiga u jawaab qaalat aqulu maada maxaan dhahayaa de nebigii d dadku waa ka heybaysanayaan muslimiintii waxaa nebiga hadal lagulama dhiiran kara dabcan qaalat waxay tihi falamaa lam yujiibaa markaynan jawaabin tashahadtu khudba ayaan markaa furfurtay waa ashhaatay faxamidtu llaha allaan ammaanay wa ahnaytu calayhi bima huwa ahluhu waxaanan ku ammaanay ilaahay wuxuu ahl u yahay uma qultu waxaan idhi amaa wallaahi baan ku dhaartay lain qultu lakum haddaan idin iraahdo inii lam afcal anigu waxba ma samaynin wallaahu allana yashhadu ou markhaati ka yahay inii anigu la saadiqatun mid run sheegaya inaan ahay maa daaka kaasi ma ahan binaaficii mid i anfacaya aniga cindakum idinka agtiina lee aniga haddaan run idiin sheego ilaahayna uu markhaati ka yahay i anfici mayso aniga taasi agtiina laqad takalamtum waad hadasheen wa ushribat quluubukum quluubtiinana waa la cabsiiyey sheekadan sheekadan quluubtiiniina waa la cabsiiyey wala in qultu haddii aan dhaho inii qad facaltu waan sameeyey wallaahu allana yaclamu uu og yahay anii aniga lam afcal inaanan samaynin lataquulunna waxaad dhahaysaan inahaa qad baa'at bihi calaa nafsiha waxaad dhahaysaan marka inahaa iyadu qad baa'at bihi way kula way kula laabatay calaa nafsihaa nafsadeedii kula laabatay arrintii ayaad dhahaysaan wa inii wallaahi baan ku dhaartay maa ajidu lii ma helayo wal aniga yani maa ajidu ma helayo lii aniga iyo walakum idinka maalan tusaale idiin heli maayo qaalat waxay tihi waltamastu waxaan raadraadiyey isma yacquub nabiyullaahi yacquub magaciisa ayaan raaraadiyey falam aqdir calayhi waa soo dhufan waaye ma awoodin markaasaan waxaan idhi bay tihi maa ajidu lii walakum maalan ilaa abaa yuusuf maaha maaha aniga idinka idiin heli maayo dhexdeenna ilaa ilaa abaa yuusuf maahane nabiyullaahi yuusuf aabihii xiina qaala markuu yidhi fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun annaga iyo aniga iyo idinku waxaan isku nahay yacquub qisadiisii oo kale arrinkaygu marka fasab fa amrii sabrun jamiil ama fasabrii aniga sabarkayga sabrun jamiilun waay wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun tusaale fiican ay soo qaadatay marka qaalat waxay tidhi waunzila calaa marka qur-aankuna dabcan qofku mashaakil iyo dhib markuu qofka haysto qur-aanku waa ka fududeeyaa sida uga fududeynayana waxay tahay qisas buu qur-aanka ka sheekeynaya adiga dhibaatada ku haysata ka badanaa jirtay mid ka yar waa la arkay mid lamida waa dhici kartaa qofka qur-aanku waa isku sabarsiina muslimka walidaalika qofku marka uu qur-aanka yaqaano ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhaahdaa markii xabsiga la geliyey ee markii hore waxbuu qori jiray xabsiguuba kutub badan kusoo qoray markii dambe waxay ka qaadeen qadii iyo warqadihii iyo dhuxul xataa waa ka waa u diideen bis isaga keligiis waxba uu xataa wax ku qoro way ka qaadeen oo dhuxul xataa waa u diideen markii dambaadda ibnu taymiya raximah llah wuxuu yidhi waxaan usoo jeestay yani kulligay qur-aankaan usoo jeestay markaasaan waxaan qur-aankii ka arkay buu yidhi culuum badan iyo asraar fara badan baa qur-aanka igaga baxday buu yidhi markaasaan waxaan ku shallaayey buu yidhi low aan waqtigii aan geliyey waxyaabo badan haddaan qur-aanka keliyaba aan gelin lahaa ede dabcan ibnu taymiya qur-aanku waqti badan waa geliyey laakiin wuxuu u shallaynayaa un dadaal intaa ka badan buu sii rabaa ayb isagii marka waa wuxuu ka fududeeyey siddeetan iyo dhowr jeer buu marka qur-aanka khatimay oo u dhameeyey ilaa markuu dhimanayay kutubta taariikhda waxay dhahaan suurat lqamar ayuu ku dhintay isagoo maray maraya marka meeshaas ayb ina almuttaqiina fi janaatin wanahar fi maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir ayb qaalat marka waxay tihi waunzila calaa rasuuli اllahi sal ll l slama nabiga waxaa lagu soo dejiyey min saacatihi waqtigiisaas fasakatnaa waa aamusnay farufica canhu waa laga kor yeelay yacnii markaa wixii hayey ee marka loo waxyoonayo uu dareemi jiray wa inii aniguna la atabayanu suruura anoo caddaysanaya marka farxad aan ka caddaysanaya fii wajhihi wejigiisa wa huwa isaguna yamsaxu jabiinahu ou masaxaya goonkiisa dhididkiibuu goonka ka masaxaya wayaquulu wuxuu dhahayaa albushraa yaa caa-ishatu aqbil ilbushraa bushaa bishaarada qaabil yaa caa-ishatu ama haadihi tani albushraa weeyaan waa bishaaro yaa caa-ishatu faqad anzala allahu baraa'ataki ilaahay wuxuu soo dejiyey adiga baraa'adaadii qaalat waxay tihi wakuntu waxaan ahaa ashadda maa kuntu wakuntu waxaan ahaa ashadda maa mar marka ugu darnaan badan kuntu aan ahaa hadaban caro xaggeed yani kuntu ashaddu akwaanii fi lgadab waqtiyadii aan ahaa oon jiray yacni marka ay iigu darnayd caro ayaan ku jiray fa qaala lii abawaaya labadeydii aabba ayaa waay hooyaday iyo aabbahay baa waxay igu yidhaahdeen quumii ilayhi u istaag nebiga faqultu waxaan idhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa aquumu ilayhi u istaagi maayo walaa axmaduhu mana mahadinayo ayb walaa axmadukumaa idinkana idin mahadin maayo oo idin mahad celin maayo walaakin axmed axmadullaaha alla un baan marka mahadinayaa aan ammaanayaa aladii anzala baraa'atii allihii aniga baraa-adeyda soo dejiyaan ammaanayaa oon u mahadinayaa ee arrintan markaa dee nebigu u mahadin maayo iyo walaa axmadukumaa iyo nebiguna sal l l slam waa maqlayaa hadday qalad tahay isagaa ka celin lahaada marka qalad maaha sida mahaddana in ilaahay keligii uu leeyahayna waxa ji waxaa weeyaan suuratu lfaatixa ba tilmaamayso alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin asha ku jirtana waa istiqraaqiyo xamdi oo dhan allah iska leh marka iyadu waxay leedahay cid kale anigu u mahad celin maayo alla un baan u mahad celinayaa bis ayb fahamkeedayna kutusaysaa caa-isha radia allahu canha ayb meeshaas marka laqad samictumuuhu waad maqasheen famaa ankartumuuhu maydnan inkirin walaa hayartumuuhu mana doorinin arrintii yani mana aydnan doorinin mana inkirin waana maqasheen wa kaanat caa-ishatu marka qisadan waxaa laga qaadanayaa waxay tahay mar haddii caa-isho laga beri yeelay min fowqi sabci samaawaat qur-aanna uu ka soo degay caa-isho baraa-adeeda qur-aankaas soo degay ka gadaale qofkii yidhaha caa-isha dembigaasi waa ku dhacday gaal uu noqonayaa diinta ka baxay leanna qur-aankii buu inkirayaa mar haddii ilaahayba waxay ka soo dejiyey khalaas walidaalika dawaa'ifta shiicada oo iyagu markaa yacni ama raafidada ama shiicadu caa-isho caynayo ama zinada ku sheegayo kufaar walaysuu min ahli lqibla ahlu qibladana ka mid maaha muslimkana lagu tirin maayo ayb leanna caydaasi nebigay xataa cay ku tahay lanna ilaahay wuxuu leeyahy alkhabiihaatu lilkhabiihiin waalkhabiihuuna lilkhabiihaat naagaha xunxun niman xunxunay u sugnaadeen haddee ninkii yiraa caa-isha waa xun tahay nebigu waa xun yahay buu yidhi buun ma looga dhimaayo marka kaas ayb arrintaa iyada ninka yidhaahdo waa iska siyaasado macno weyn kuma fadhiso dhib weyn ma jiro qofka dhahayana haddee hadduusan waxaan ogeyn waa baab haddii isagoo og ou arrintan ka dhigaayo siyaasad iyo un keliya uu ka dhigayana isaga laftiisu marka waxaasuu raalli ku noqonayaa halisu xaalkiisu marka waa daran yahay ayb idaacaadka iyo dadkan hadhadlo oo waxbay faalleeyaan la dhahaya iyo waxaad arkaysaa yacnii qadiyad shiico iyo sunno ee marka laga hadlaayo qadiya oo siyaasay ka dhigaan baxti qadiya siyaasa ma noqonayso wax waxyi ku saabsan oo yacni qof xaaskii rasuulka caynayo oo asxaabtii dhahaya waa ridoobeen afar maahane inta kale diintii bay ka wada baxeen nin aaminsan qur-aankii haddana dhahayo waa muxaraf oo waxbaa laga bedelay waxbaa lagu daray waxbaa naaqsi naqsi baa ku jira waxaa dhahayo iyo adiga haddaad is leedahay siyaasa iskuha aan isku haynaa haddaad taagan tahay adigii baanba islaamka waxba uhayninba marka macno weynna aan ka ogolayn islaamka ayb waayahay wa kaanat caa-ishatu caa-isha waxay ahayd taquulu inay dhahayso amaa zaynabu bintu jaxshin zaynaba bintu jaxsh facasamaha allaahu ilaahay baa dhowray bidiinihaa buu ku dhowray zaynab caa-ishaa lala qabay markii nebigu uu su-aalayna ee uu yidhi ka waran iyo markii la yidhina waxay tihi amaa ana fa axmii samcii wa basarii iyo yacni anigu waxay tihi waa ilaashanayaa maqalkayga iyo indhahayga iyo carabkaygaba waa ilaashanayaa oo maynan dhihin maadaama laysla kiin qabo ka faa-iideyso ma dhihin marka diinteedii baa dhowrtay bay leedahay caaisha radia allahu canha ayb marka diintu qofku waa waasic celinayo adiga ninkan haddaad isu xun tihiin oo aada necab tahay waa in diin ay kaa celi karta intay diinta kaaga ogoshahay la imaaw waxaynan kaaga ogolayna diintu waa inay kaa celiso laakiin haddaynan diinku celinaynin carabkaagu iska furan yahay qatar ayb da taasna hadda dad badan oo hadda maanta yani xataa diinta aqoon uleh oo yani diinkii akrinaya ayaa arrintan ay si ugaa uga maqan tahay oo marka uu aqwaal kala rajaxayo ama dad dawaa'if markuu kala ka kala hadlayo ama marka uu miisaan dad saarayo waxaa laga yaabaa inuu miisaankiisu yahay bis isaga cidda uu jecel yahay iyo cidda uu necab yahayna wax ka fiirinayo bis falam taqul maynan dhihin ilaa khayran khayr maahane wa amaa ukhtuhaa walaasheed xamnatu xamna binti jaxash fa halakad way halaagsantay fii man halaka dadkii halaagsamay la halaagsantay bal fiiri qofkii iyada lala qabayna diinay ku dhowrsatay iyadii walaasheed ayaa iyadoo walaasheed u hiilinaysay marka qisatul ifkigii bay wadwaday waa dadkii marka waxay gashay la jeedlay oo siddeetanka karbaash lagu dhuftay xasan bnu haabit iyo mistax bnu athatha iyo iyada xamna binti jaxash cabdullaahi bnu ubay ee soo abaabulay lama jeedlin isaga waxada lagama oogin lianna xuduudda dadka muslimiinta mu'miniintay dahirtaa waaba gaal isaga cabdullaahi bnu ubay wax laga dahiraa maba je maxaa laga dahira waa wasaqaysan yahay sidiisauba ma dahirsamayaba isagoo kale maadaama uu gaal yahay nebigu wax xuduuda kama sameyn waa iska dahya oo qal uurka oo gaal ka yahay kuwan kale laakiin iyagu islaamnimadoodu saxiixay ahayd hal mas'ale marka haddii la keeno la yiraahdo kuwan iyaga maadaama ay faafiyeen warkan oo ay warkan ku qowleen iyaga maxay gaalo u noqon waayeen leanna iyaga laftooda dee nebigay wax ka sheegayaan oo iidaa nebiga dhibkiisa iyo sow meeshii kuma jiro ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa saaribulmasluulka iyaga nebiga dhibkiisa maba u qasdinba kuwan bimujarad sheeg sheeg unbaa warkan uu ka ahaaye ee rasuulka inay dhibaato geliyaan maynan u qasdin wacalaa haadaa baan lagu gaalaysiinin iyaga oo bal mistax qisadiisu waaba imaan doontaa yacni bedertii uu ka qeyb galay iyo wana iyo hijradii iyo ayaa lagu sifeeyeyba rasuulkana ma dhihin idinka dib usoo ashhaadta iyo ma dhihin wa kaana aladii yatakallamu fiihi kan ka hadlayo wuxuu ahaa kuwii ka hadlayay misطaxun waxasaanu bnu haabitin wاlmunaafiqu cabdullaahi bnu ubay wa huwa aladii wuxuuna ahaa isagu kii kaana ahaa yastawshiihi inuu warkani marka uu ziyaadinayo dir ou ku dadka gaargaarsiinayo ayb yastawshiihi yacnii inuu faafinayo wayajmacuhu ou ururinayo halkan ka keenayo halkan ka keenayo wahuwa ladii wahuwa isaguna aladii kii ayuu ahaa tawallaa maamulay kibrahu qisat lifki kibirkee weynaanteeda kibrahu yacnii qisadan ifkiga weynaanteeda ninkii maamulay buu ahaa weyninkeeda ninkii lahaa huwa isagu iyo xamnatu qaalat waxay tihi faxalafa abu bakrin marka xasaan markaa isaguna da waa ka un sibay markaa ka noqotay xadkaas baana dahiray dabcan caaisha markii la yidhi xasaan iyo ka warano ninkaa nebigu inuu difaaci jiray bay sheegtay inahu kana yunaafixu rasuula llahi sal l slam marka iyada miisaan saar markii la yidhi ninkaa hadda ka horba wax iga sheegay maynan dhihine waxay tidhi nebiguu difaaci jiray nin fiican buu ahaa markaas unbaa marka xumaanta marka ay xumaanta unsi uga dhacday markii la yidhi isagii maxaa aayaddan iyo isagii iyo markaasi waxay tidhi alaysa qad camiya miyownan indhabeelin bay tiri adduunyadii miyo miyownan ku indhabeelin cadaab ka daran cadaabka oo u dhiman maxay tahay yacni mis ayb faanzla allahu faxalafa abu qaalat waxay tihi faxalafa abu bakrin abu bakr waa dhaartay anlaa yanfaca misdaxan misdax inuunan anficin binaaficatin anfac inuunan ku anfacin abadan weligiis misdax iyo abu bakar qaraabay ahaayeen marka isaga gurigiisa ayuu wax ka siin jiray oo waa biili jiray isagaa nafaqayn jiray markaasuu dhaartay wuxuu ka dhaartay marka mar dambe inaan waxba siinin faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey hadihi laayata aayadan walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasacati yaanay dhaaranin dheeraadka kuwa u saaxiibka ah iyo waasacnimada an yu'tuu yacnii abaabakrin baa loo jeedaa ululfadli wasaca an yu'tuu yaynan ka dhaaranin inay siiyaan ulilqurbaa walmasaakiina walmuhaajiriina fii sabiili illahi kuwa qaraabada u saaxiibka masaakiinta iyo kuwa ilaahay jidkiisa usoo hijrooday yacnii misdaxan ilaa qowlihi laga gaaro alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum qaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi balaa inaanan rabin iska jeclayn iska daayo waa jecelnahay wallaahi yaa rabbanaa inaa anagu lanuxibu waxaan jecelnahay an takfira lanaa inaad noo dhaafto wacaada lahu waa usoo celiyey bimaa kaana yasnacu wuxuu samayn jiray buu dib ugu soo celiyey ayb qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib min xadiidi hishaam bni curwata waqad rawaa yunus bnu yaziida wamacmaru wagayru waaxidi can الzuhriyi can curwata bni الzubayr wasaciid bni اlmusayb wcalqamata bni waqaas alleytiy cubayd اllahi bni cabdillaahi can caaishata hada اlxadiida أطwala min xadiidi hishaam bni curwata waatam isagoo ka dhereer badan xadiidka hishaam kana taamnimo badan qala xadaثna mxamed bn bashaar whuwa bundar qala xadaثna bn abi cadiy can mxamed bn isxaaqa can cabdillahi bn abi bakri can camrata can caaishata qaalat waxay tihi lama nazla cudrii cudurdaarkaygu markuu soo degay qaama rasuulu llahi sal l slam nebigu waa istaagay cala lmimbari mimbarka korkiisa ayuu istaagay fadakara dalika kaagaas buu sheegay watalaa wuxuu aqriyay alqur'aana qur'aankii falamaa nazala markuu soo degay amara birajulayni laba nin iyo wamra'atin haweeney ayuu amray faduribuu xaddahum xadkoodii ayaa lagu dhuftay markaa misdax iyo xasaan weeyaan iyo xamna qaala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi muxamed bni isxaaq qala wmin suraة الfurqan qala xadaثna mxamed bn bashaar qala xadaثna cabdالرaحman bn mahdiy qala xadaثna sufyanu wahuwa الthawriy can wasili can abi wa'ili can cmr bni shurxbiil can cabdالlahi qala qultu ya rasuula الlah ayu denbi acdam denbi kee aho u weynin badan qaala wuxuu yihi an tajcala lilahi alla inaad u yeesho nidan mid la fil ah oo adiga aad uga dhigta fil iyo fac wahuwa isaguna khalaqaka uu ku abuuray isagoo ku abuuray ilaahay inaad fac u samayso dembiga ugu weynee la galo waa kaas ayb gaaladu marka dembigay ku jiraan kaas waay marka wax ka xun male kaas ayb qatliga isagaa ka xun zinada isagaa ka xun sariqada isagaa ka xun wax kasta isagaa ka xun oo dembi ah ayb wax isaga basiid in laga dhigo ama layska fududaysta ma aha rabbigii adiga ku abuuray inaad wax la fila aada u samayso iyadoo aanay jirin wax la fil ah qaala qultu huma maada maxaa ku xiga kabacdi qaala wuxuu yidhi an taqtula waladaka ilmahaaga inaad dishid khashyata an yadcama macaka cabsi aad ka cabsanaysa darteed inuu wax kula cuno dilku isagoo xaaraana haddana markaad cunugaaga disho waa ka daran yahay adoo ka cararaya marka yownan wax kula cunin isdhahay qaala qultu huma maada waxaan idhi maxaa ku xigo qaala wuxuu yidhi an tasniya inaad ka zinaysatid bixaliilati jaarika deriskaaga haweentiisa zinada iyadoo xaaraan haddana zina zinada laga zinaysto deriska way ka xun tahay leanna qofkani deriska wuxuu garanayaa ninkan waqtiga uu guriga ka maqan yahay iyo markuu ka safro iyo waa nin aada sirtiisa ogaan karto waay deriskaaga adigoo markaa dee sirtiisiina ogaan karo xuquuq badanna kugu leh ee bal kugu leh inaad ilaalisaba ood ninkii maqnaanshihiisa aada u ilaaliso gurigiisa iyo dadkiisa inaad yacni kula soo dhuumato xumi waa fool xuntahay khiyaanada deriska la khiyaanana sidaas dadka hadda mas-uuliyaad badan maba lah maba leh waxaa laga yaabaa cunuga qofkan uu dhalay inuu deriska ku sameeyo guriga deriska ah ou xumaan ku dhex sameynayo oo deriskaasna odayga guriga le iyo hooyaduna u ogol yihiin amaba odagu uunan ogeyn oo hooyaduna iskaga ogoshay waxaa laga yaabaa naag zino inuu ugu haysto cunugan guriga deriskiisa ku dhegan inuu zino naag ugu haysto waa siinayaan marka gurigii waa u ogolaanayaan meeshii laga rabay inay waxaan ka celiyaan waalidkiis u sheegaan oo ay ku dadaalaan cunu qofkaani yacnii xumaan inaanu yacni uunan samaynin meeshii nusxi iyo daacadnimo laga rabay ma samaynayaan gabadhii waxaa laga yaabaa in guriga ku dhegan lagu haysto deriskii ma soo sheegayaan ma ka celinayaan dadkii markaa zaman xunaa lagu jiraa zamankan zamankii waqtiyadii horena ummaddu way iska fiicnaayeenoo waxaa laga yaabaa suuqyada iyo wadooyinka qofka qofounan aqoonin hadduu ku arko ilmo yaroo xumaan iyo sameynayo inuu ka celiyo qiiraa ku jirta marka dadku berigaas cilmi badan bayaanay lahaanin laakiin qiiraa ku jirta oo mas-uuliyadna waa dareemayeen hadda laakiin maxaa iga galay aniga derisku wuxuu leeyahay haddii ay hallawdo gabadhan deriska maxaa aniga iga galay maxaa iga quseeya amase iyada inuu xumeeyo ka cabsana ee berri adigana sow kaa kuwaagii iyaguna ma iyaguna ma hallaabayaan marka marka qofka waxaa la rabaa inuu mas-uuliyad ka dareemo ugu yaraan haddii aadan wax ka celin karin laakiin gurigaaga ka yacni yaan yaynan xumaanta ku sameynin cala alaqal u sheeg deriska adiga ninka kulaa war qofkan qabo waxaan iyo waxyaabahan aan ku arkaaye bal saad u maarayn lahayd u maarayso inaad tiraahdo haddii adiga aadan waxba ka qaban karinba laakiin sidan maxaa iga galay diintii waa ku kharibantay waddankii waa ku kharibmay dadkiina waa ku kharibmeen ayb qala qala alimaam abu ciisa hada xadiiثu xasan qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالraحman qala xadaثna sufyaan can mansuuri wاlأcmash can abi waa'ili can camr bni shurxbiil can cabdillaahi can الnabiy sal ly slm bimilihi qala hada xadiiثu xasn صaxiix qala xadaثna cabd bn xumaydi qala xadaثna saciid bn rabic abu zayd qala xadaثna shucbaة can waصili اlaxdab can abi waa'ili can cabdillaahi qala sأltu rasuul اllahi sal slam ayu dnbi acdam qala an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqaka waan taqtula waladaka min ajli an yaأkula macaka ow min طacaamika inuu ka cuno waan tazniya bxaliilati jaarika qala watla hadihi اlaayaة buu akriya wاladina la yadcuuna maca allahi ilaha aakhar wlaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaabu ywma alqiyaamati waykhlud fiihi muhana qaala xadiiثu sufyaana can mansuuri wاlacmash asaxu min xadiiثi waasili lأnahu zaada fi isnaadihi rajula waasil isaga isnaadka nin buu ku daray xadiidka waasil ayb xadiidu sufyaan can mansuuri wاlacmashi asaxu min xadiidi waasil liannahu zaada fii isnaadihi rajula waa kan sufyaan iyo mansuur iyo acmash leanna iyaga waxay ku dareen camr bni shuraxbiil kan dambana waasil isagu can abi waa'il can cabdillaahi buyi waxaad moodaa marka isagu inuu rajaxayo ziyaadada marka oo midan marka uu ka rajaxayo qala xadaثna mxamed bn الmثنى qala xadaثna mxamed bn jacfar can shucbaةa can waasili can abi waa'ili can cabdillaahi can الnabiy sal ه slm naxwahu waa kaa marka saciid bn الrabiic gundar baa mutaabiciyey qala hakada rawaa shucbaة can waasili can abi waa'ili can cabdillaahi walam yadkur fiihi camra bna shuraxbiil hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed